of the Soul Lounge Spotlight.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha maarj ee sanadka kana waa sideed iyo toban afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo barnaamijka duhurnimo ee idaacadda dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah cuntooyinka ku habboon xilliga ramadaanka inay cunaan dadka sooman
qudrawaadka cagaaran ee welibana caleemahooga inta badan la cuno lifi vegetables baa laydhaha caleemahooga la cuno iyo tufaaxa nacam soomaalidu dhaqan ma leh cilmi badan baa ku duugan horta waa isha aan ka helno nafaqeeyayaal aad u badan
waxaa kalood maqli doontaan wasaaradda ciyaaraha ee hirshabeelle oo ballanqaad u samaysay dhallinyarada ciyaaraha ee deegaanka beer gadiid ee gobolka hiiraan wararkii cayaaraha iyo kaalmihii qhasiidooyinka ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida milatariga israel ayaa maanta sheegay inay howlgal ka wadaan cisbitaalka al-shifa ee magaalada ghaza oo ah aag ay dhaleecayn caalami ah kala kulmeen weeraradii bishii nofembar ee sannadkii hore afhayeenka ciidamada difaaca israel daniel hegeria ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in sababta ciidamada israel ay howlgalka u sameynayaan ay tahay in saraakiisha sarsare ee xamaas ay cisbitaalka u isticmaalayaan talis laga hago weerarada ka dhanka ah israel wuxuu intaa ku daray in tallaabooyinka milatari ay sii wadi doonaan una samayn doonaan hab taxadir leh oo ay hubinayaan in cisbitaalka uu sii wato shaqooyinkiisa muhiimka ah dad goobjoogayaal ah ayaa ku warramay in duqaymo dhanka cirka ah iyo madaafiic dhulka ah lagu garaacay agagaarka cisbitaalka oo ah kan ugu weyn ee ku yaala marinka khaza halkaas oo dadka ugu badan ay gabaad ka dhiganayaan ee ka cararay dagaalka ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa axaddii ka hor yimid cadaadiska caalamiga ah wuxuuna ballan qaaday in israel ay horey usii wadi doonto weerarada ka dhanka ah xoogaga xamaas ee ku sugan rafax oo u dhow xadka khaza iyo masar iyadoo wadahadallada xabad joojinta lagu wado in ay dib uga bilowdaan dalka qatar maalmaha soo socda kadib markii madaxa sirdoonka hay-adda sirdoonka israel ee mossad uu sheegay in isaga wafdi uu hogaaminayo ay ku matali doonaan israel si ay uga jawaabaan soo jeedinta xamaas ee ay ahayd hakadgelinta dagaalka iyo hor u socodsiinta wadahadallada ruushka ayaa ku dhawaaqay in madaxweyne valadimir putin uu helay siddeed iyo siddeetan boqolkiiba codadkii la dhiibtay ee tirinta codkii ugu horreeyey ee doorashada madaxtinimo ee axaddii dalkaasi ka dhacday taasoo ka dhigan in dhigka dalkaasi afar labaatanka sano soo xukumayey loo kordhiyey lix sano oo hor leh taasoo ka dhigan inuu xafiiska joogi doono ilaa iyo laba kun iyo soddonka saaxiibada iyo xulufada valadimir putin ayaa si deg deg ah ugu hambaliyey guushiisa doorashada iyadoo madaxda dalalka reer galbeedka qaarkoodna ay dhaleeceeyeen qaabka codbixinta ay u dhacday oo ay ku tilmaameen doorasho sharci darro ah madaxweynaha shiinaha jijipin oo xulufadii putin ka mid ah ayaa fariin hambalyaha u diray hogaamiyaha ruushka maanta isagoo u sheegay in dhigiisa in dib u doorashadiisa ay si buuxda uga tarjumayso taageerada shacabka ruushka sida ay sheegtay warbaahinta maamulka beijing madaxweynaha iiraan ibrahim al reysi ayaa isagana maanta u hambaliyey valadimir putin uu guushiisa uga hambalieyey sidoo kalena hogaamiyaasha serbiya iyo venezuela ayaa iyagana usoo tahniyeeyey iyagoo doorashadiisa ku tilmaamay guul madaxweynaha ukrain oo ah dalka ruushka dagaalka kula jira valadimir zelenski ayaa khudbadiisii xalay ku dhowleeceeyey putin oo uu ku tilmaamay nin ku sarqaamay xukunka islamarkaana aysan jirin wax shar ah oo uusan samaynin si uu usii dheereeyo xukunkiisa xogayaha arrimaha dibadda ee britain david cameron ayaa ku dhaleeceeyey inaysan dhicin inaysan u dhicin si daah furan doorashada iyo sidoo kale inaysan jirin kormeer madax bannaan oo ay sameeyeen ururka amniga iyo iskaashiga yurub dowladda faransiiska ayaa iyadana maanta sheegtay in doorashada loogu kordhiyo xukunka madaxweyne valadimir putin ay ku dhacday cadaadis waxayna ammaantay ama ay ammaan badan usoo jeedisay dadka ruushka ee muujiyey mucaaradnimadooda shuruudaha doorasho oo xor ah oo dimuqraadi ah lama buuxinin ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska iyadoo ku dartay in codaynta saddexda maalmood ay u dhacday xilli ay sii kordhayaan cadaadiska lagu hayo bulshada rayidka ah iyo dhammaan qaybaha mucaaradka ee kasoo horjeeda xukunka putin doorashadan ayaa loo arkay dhoolatus aan codbixiyaasha fursad u siinin inay doortaan cid si dhab ah oo la tartamaysay putin putin ayaa dalkaasi gacanta ku hayay islamarkaana soo islamarkaana caburinayay mucaaradka iyo kuwa naqdiya siyaasaddiisa muddo afar labaatan sannadood ah waxaana doorashadiisa ay timid iyadoo aysan jirin cid ruushka ku dhiiran karta inay dhaleecayso putin ama ay ka hadasho dagaalka uu ku hayo ukrain ninkii ugu weynaa ee mucaaradka ku ahaa putin alex nevelny ayaa ku dhintay xabsi dalkaasi ku yaala bishii lasoo dhaafay dadka dhaleecayana waxay isugu jiraan qaar xabsiyada ku jira iyo kuwo dibad joog ah oo dalkaasi ka cararay dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta halkaaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal bulshada soomana bisha barakeysan ee ramadaan ayaa qaarkood xiliyada ramadaanka ku jahwareera cunooyinka ay qaadan karaan aqoon-yahan maxamed faarax kibaar oo bartay cilmiga nafaqada iyo cunooyinka ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good khudrawaadka cagaaran ee uu ka mid yahay kaabashka saladka dhammaan khudrawaadka cagaaran ee iyadana bisha rabadaan la isticmaalo iyo tufaaxu maxay faa'iido leeyihiin dadka sooman iyo caafimaadka guud ahaan bani aadmiga maxay leeyihiin waa halkaasi waa halka ugu muhiimsanayna soomaalidu aqoontoo lahayn khudrawaadka cagaaran ee welibana caleemahooga inta badan la cuno leafy vegetables baa la yidhaha caleemahooga la cuno iyo tufaaxa nacam soomaalidu dhaqan ma leh cilmi badan baa ku duugan horta waa isha aan ka helno nafaqeeyayaal aada u badan waxaan ka helnaa waxaa la yidhaha vitamin c vitamin c gu wuxuu ilaaliyaa xididada dhiig ku ilaaliyaa maqaar ku ilaaliyaa ciridku inoo ilaaliyaa ilkuu xoojiyaa waxaa kaluu ka qayb qaataa inuu qofka bini aadamku ku sugnaado xaalad caafimaada wuxuuna ka hortagaa xanuunada infectionka oo dhan buu ka hortagaa qodobka kale waxaa ku jira vitamin a oo indhaha u fiican waxaa ku jirta iron oo unugyada dhiigga cascas waxaa ku jirta botassium waxaa ku jirta calcium oo lafaa u fiican sidoo kale araggii buu xoojinayaa maqaarkay xoojinayaan weydkay dhimayaan riskiga wadna xanuunka harista wadna xanuunkay hoos u dhigayaan xiidmaha oo si fiican u shaqeeya koru qaadayaan waxaa kaloo koru qaadayaan waxaa la yidhaahdo inuu qofku had iyo jeer ku sugnooda caafimaad saxa shayga tufaaxa la yidhaahdo iyo khudrawaadka cagaaran ee caleemahoga la cuno la isku geeyey waxay hoos u dhigaan kansarka wadna xanuunka macaanka nuuca la yidhahdo nuuca labaad oo dadka ugu badan ayay ayay ka qayb qaataan had iyo jeerna waxay taageeraan habdhiska dhefshiidkana korbay u qaadaan unugyada jirkao dhanna si fiican bay uga shaqaysiyaan shay waxaa jira ayna dadkeenu la socon oo isbedelka ku dhaca unugyada iyo jirka oo keena qofku inuu cadhoodo werwero noxo seexan waayo hurda la-aani ku dhacdo fikiro oxidhan baa laydhaa anti oxidhan baa waxaa dhanna bisha rabadaan waxyaabaha la iska ilaalinayo ee dadku ay isticmaalaan sida cuntooyinka ay iska ilaalin karaan waa kuwe cuntooyinka bisha rabadaan la iska ilaalinaya waa su-aal aada u wanaagsan cuntooyinka bisha ramadaan la iska ilaalinayo kow waxaa la iska ilaalinayaa shayga la ydhaa kaafeega waa la iska ilaalinayaa qofku kaafeega hadduu ka maarmi waayo ismo xaddi aada u yar buu cabayaa waxaa la iska ilaa shaaha waa la yaraynayaa beferejid waxaa la yidhaha cuntooyinka sida kookakoolaha sharaabyada fisiga sameeye soodhaha le fish yidhaahda waa la yaraynayaa sababta loo yaraynaya waa maxay haddaan raaciyo maadada la yidhaha kaafiintu nutrientiska iyo nafaqeeyayaashan kasoo sheekeeyey ayay joojisana jidhka kalaa shaaha maxaa loo yaraynayaa shaaha waxaa ku jira maada la tanic acid maadadaasi waxay yaraysaa nuugitaanka cuntooyinka irontale in la nuugo jidhka la geeyo ayay yaraysaa marka qofkii maadaama uu soo soomanaa muruqyadu daaleen iron badan buu baahan yahay shaahana waa la yaraynayaa laakiin maxaa lagu bedelanayaa khashir baa lagu bedelanaya oo isagoo absorptionka kor u qaadaya ayaa lagu bedelanaya sidoo kale maadada laydhaa kaafiinta maxaa loo yaraynaya kaadiday badisaa maadaama ay kaadi badan qofka kaadsayo dee waxaa ku dhacaya haraad badan baa ku dhacaya taana waa la yaraynayaa maadooyinka koolaha iyo waxyaabahana waa la yaraynaya iyagna way ka qayb qaataan an absorptionka in la nuugiyo cuntooyinka waxaa kaloo la yaraynayaa sonkorta waxyaabaha macaan baa la yaraynayaa weliba dadka macaanka iyo xanuunada la nool waxaa kaloo la yaraynayaa cusbadii waa la yaraynayaa cuntada duxdu ku badan tahay waa la yaraynayaa waxaa kaloo la yaraynayaa cuntooyinka sida baradhada la shiilay jibiskii waa la yaraynayaa digaaga aada loo shiilay aada looma shiilayo waxaa kale oo la yaraynayaa cusbadii waa la yaraynayaa cuntooyinka hahda leh sida cuntooyinka kulule basbaaska iyo iyo cuntooyinka kulul oo dhan iyagna waa la yaraysanya because qofku maadaama calooshiisu in badan madhnaanayso inuu gastritis ka qaado inflammation of the stomach caloosha yaa laga yaryaa laga baqayaa had iyo jeerna waxaa la yaraynayaa cuntooyinka soosku ku badanya suugooyinkuna waa la yaraynayaa si kalena haddaan u dhigana cuntooyin kasta oo la shiilay waa la yaraynaya cuntooyin kastaoo saliitu ku badan tahayna waa la yaraynaya si guud culimada cuntada iyo nafaqadu waxay yidhaahdaan cunto oo dhan waa la yaraysanaya xadiga looga baahan yahay mooyaane waxaa kaloo la yaraynayaa macaan wixii macaan waa la yaraynaya saliidaha iyo wixii duxda waa la yaraynaya cusbooyinkana waa la yaraynaya biyahana waa la badsanaya jimicsigana waa la badsanaya hurdadana waa la badsanaya qof kastoo caafimaad qab wuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan maxamed faarax kibaar oo ka dhiga cilmiga cuntada iyo nafaqada jaamacadaha somalilan waxaanu ka waraysananay cuntada iyo nafaqada ay u baahan yihiin dadku bisha rabadaan haashim sheekh cumar good v o a buurama
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah qasiidooyinka bisha ramadaan aan ugu talagalnay
balayadi way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaah boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
intaasaan ku dhaafno ramadaan bilatay ee bilkhayr weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaana ku guda jirnaa barnaamijkeena duhornimo wafdi uu hogaaminayey wasiirka ciyaaraha maamulka hirshabeelle maxamed cayntee ayaa dhowaan gaaray deegaanka beergadiid ee gobolka hiiraan waxaana uu bulshada dhallinyarada beergadiid kala hadlay baahiyahooda dhinaca ciyaaraha xuseen xasan dhaqane ayaana warbixin arrinkaasi ku saabsan noo soo diray wasiir ceynta oo ku guda jiray safar uu ku ogaanayay xaaladda dhallinyarada iyo ciyaaraha qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ayaa shir muddo saacadaha qaatay waxa uu kula yeeshay beergadiid urmoodka dhallinyarada iyo bahda ciyaaraha qaar ka mid ah dhallinyarada beergadiid ayaa ka codsaday wasiir ceynta inay helaan garoon lagu ciyaaro kubadda cagta iyo qalab isboortis oo dhammaystiran marka maadaama aan isleeyahay jaaniska ugu fiicnaa aad maanta haysatiin waxaan ka codsanaynaa wafdiga noo yimiday oo wasiirku u horeeyo in xuquuqda deegaanada kale ay leeyihiin aan helno baahi weynaan u qabnaa dhallinyaraa u nahay reer soortisaan u nahay waxaan u nahay dhallinyaraan u nahay xagga kubadda ama dhallinyarada waxaan soo ciyaarnay kulamo sportis saddexdii kulano hadda ugu dambaysa oo deegaankan aan safar uga baxno haddaan reer birgiid nahay matabaan iyo maxaas iyo beledweyneaan kala tagnay saddexdaba waa ka soo badinay deegaanka marka sidaas uu yahay haddana kuma koobna asiga keliya ee waxaa ku yaalla garoomo waaweyn oo deegaanada ku xeerxeeran looga soo ciyaar tago oo kulamo lagu qabto marka waxaan codsan lahaynay in mashaariicda sboortiska ama dhallinyarada ka timaado ama state ha ka timaado ama federaal ha ka timaado in wax laga soo gaarsiiyo deegaankan waxaas ugu yimiday waa dhallinyarada beergedid beergidid ood maaragtay dhegta ka maqli jirta wasiir maanta waa dhex joogtaa horta bishaaro wasiirka ugu horreeyena waa tahay oo dhallinyaro oo noo yimaado beergidid wasiirka ugu horreeyey oo dhallinyaro oo beergidid yimaado baahida beergidid ka warrama dhaho waa kow taariikhda waa gelaysaa buug dahaba insha allah taas haddaan ka gudbo beergidid waa magaalo weyn sida uu guddoomiyaha dhallinyarada sbortiska uu sheegay beergidid magaalo weyn waaye kulamo badana laga ciyaaraa afar xaafadood ay qaybsan tahay waxaa jiro afartaas in maaragtay loo qabtay tartan ciyaareed bilihii hadda la soo dhaafay marka afarta xafadood ay dhisan yihiin garoon weynay leedahay oo aad arki duwantid oo beledweyne looga yimaado oo matabaan looga yimaado oo lagu wada ciyaaro tuulooyin badan oo ku hareeraysanna waa jiraan oo takraale iyo coomaadi iyo maaragtay ku ciyaaro marka baahida garoon sboortis waa jirtaa
intaas markaan ka gudbo wasiir kolley wixii warbixin waa lagu siiyey dhallinyaradu waa hadleen maantana kolley imageka waa ka aragtaa meesha inay dhalinyaro u badan tahay wasiirkan hadda waa dhalinyaro oo nin oday oo duqa nooma imaanin maasha allah wasiir waxaan kuu sheegaa oo aan rabaa inaan ku daro intii laguu sheegay degmadan waa ballaaratay runtii agabyadii ama maaragtaahay nolosha asaasiga waxyaabihii ay u baahneed oo dhan hadda waa u kulansan tahay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle maxamed ceynte ayaa waxa uu ballan qaaday in uu ka jawaabi doono baahiyaha dhallinyarada beergadiid dhinacyada isboortiska iyo tababaro la siiyo dhallinyarada
baahiyada wadanku waa isku wada mid waa badan yihiin oo dhallinyaro ha noqoto iyo si guud bulshadaba ha noqotee laakiin meesha aad tagto dhallinyaradeeda aad la kulanto odayaasheeda aad aragto gabdhahooda wiilashooda aad aragto aad dardaarantaan way kaaga dhowdaa meesha kale marka horta inaan muhiimadeenna waxay ahayd inaan imaano degmada is aragno maamulkii is aragno dhallinyaradii garoonkii aan tagno waana joogayna galabta waa tegayna ad waa leedmo ciyaar qurux badan in ugula soo dhawayna waa rabnaa si aan markaas aan u dhahno degmadaas waxay u baahan tahay garoonay u baahan tahay garoonkii ilaa wa ilaa sida ugu dhaqsiyaa badan ha loo sameeyo laakiin hadda hal ballanqaado oo aan insha allah inaan fulino aan rabnaa hadda aan halkaan aan ka sheegaa inta badan guud ahaan hadda degmooyinka oo labada gobol dowlad goboleedka ay ka kooban yihiin tartamo isboorti oo bisha ramadaana ka jiro kaas waxaa bargediid wasaaradda dhallinyarada a u qabanaysa insha allah kooxahii iyo maxaa la yidhaahdaa koobkooday iyo fanaanadaay ku ciyaarayeen intaba waxa waaye waa wasaaraddaa qaadanaysa duaalaydmo guddoomiyaha dhallinyarada iyo isboortigaana kala macaamilayna duaalayd insha allah beergadiid ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxa ay samaysay koboc xagga dhismaha ah waxaana ka socda ganacsi xoogan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana australia wasiirka arrimaha dibadda ee australia penny wong ayaa sheegtay jimcadii in dalkeeda uu dib u bilaabi doono gargaarka la siin jiray hay-adda mucaawanada falastiiniyiinta ee u n w r a oo dhowaan dhowr wadan ay hakiyeen deeqdii ay usii marsiin jireen dadka reer falastiin warbixintan waxaa soo diray phil mercer waxaana soo jeedinaya ama inoo hayaa ibraahim xasan daandurey iyadoo wariyaasha kula hadlaysay magaalada cambera ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee australia benny wong waxa ay sheegtay inay ku kalsoon tahay in hay-adda anra aysan ahayn hay-ad argagixiso islamarkaasina hay-addani ay lafdhabar u ahayd gargaarka qaramada midoobay ee falastiiniyiinta ee khaza ee macluusha qarka u saaran horaantii bishan ayaa dalka kanada iyo midooda yurub waxa ay ku dhawaaqeen in sidoo kaleeto yar ay dib u ambaqaadayaan kharashaadka ay siin jireen hay-addaasi hase ahaatee dowladda maraykanka oo aatan lacagta ugu badan siisay hay-adda ayaa sii wada hakadkii ay gelisay kharashaadkii ay ugu deeqi jirtay hay-adda anra wong ayaa u sheegtay wariyaasha inay ku qanacday baaris lagu sameeyey hay-adda kadib eedihii loo soo jeediyey waxay tiri miisaanka iyo dabeecadda eedahan ayaa u baahnaa jawaab deg deg ah oo aan ka bixinno laakiin talada ugu wanaagsan ee aan hadda ka helayno hay-adda arrintan ku lugta leh iyo sharciyaqaanada dowladda australia ayaa ah in hay-adda anra aysan ahayn hay-ad argagixiso islamarkaasina lacagta canshuur bixiyayaasha reer australia aysan gacan qaldan ku dhacaynin ambaqaadka dalka australia ee gargaarkii hay-addani uu sii jiray ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli australia lagu dhaleecaynayo in ay la noqotay dalku gallo ay siisay dad falastiiniyiina oo ka soo cararay colaadda khaza macluumaad laga helay wasaaradda arrimaha gudaha ee australia ayaa waxa ay sheegayaan in australia ay dalku gallo kumeel gaar ah siisay laba kun laba boqol toddobaatan iyo saddex falastiiniyiina oo dad eheladooda ahi ay australia joogaan intii u dhexaysay toddobadii oktoobar iyo lixdii february isla xilligaana waxaa dalkugallada kuwaasi la midka ahi la siiyey dad ka badan laba kun iyo afar boqol oo israa'iiliyiina dadku ololeeya arrimaha qaxootiga iyo soo guruutida ayaa sheegay in qaar ka mida falastiiniyiinta fiisayaasha la siiyey lagala noqday iyadoo dowladda ay u cuskatay arrimo gaar ah waxaa kaleoo dowladdu ay ka gaabsatay inay sheegto tirada dadka ay dalkugallada kala noqotay dowladda australia ayaa waxay daafacday go-aanadeeda iyadoo sheegtay in diidmada dalkugallada lagu sareeyey arrimo la xiriira ammaanka afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha gudaha ee australia oo la yidhaahdo clare o'neil ayaa waxay sheegtay in dowladda ay xaq u leedahay bixinta diidmada iyo la noqoshada dalkugallada marka ay duruufuhu isbedelaan laakiin adam bennett hogaamiyaha xisbiga greens party ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta a b c ee dalka australia in dadka soo codsaday dalkugallada gaar ahaan falastiiniyiinta loola dhaqmay si aan xaq ahayn waxa uu yidhi xisbiga lebarka ee talada haya waxa uu noo sheegayaa in dadka dalkugallada lagala noqday sababtoo ah in aanay hubin inta uu socon doono duulaanka ay taageersan yihiin ee israa'iil ay ku hayso khaza sidaasi ayna dadkaasi ay ugu diidayaan in ay dalkani soo galaan waxaase waa bini aadminimo kabax iyo arxandarro dowladda israa'iil ayaa waxay sheegtay inay xaq u leedahay inay isdaafacdo kadib weerarkii xamaas ay ku qaaday bishii oktoobar ee sanadkii tegey xukuumadda kambera ayaa waxay u ololeysaa xalka helista laba dowladood oo falastiin iyo israa'iil ah oo ku wada nool si nabada lehna xuduud caalamku uu aqoonsan yahay
mahadsanid ibraahim daandoray oo warbixintaasi noo soo jeedinayay dhinacii cayaaraha haddii aan fiirinana shalay garoonka old travord ee ay ku ciyaarto kooxda manchester united waxaa ka dhacay ciyaar si weyn loo wada sugayey oo ah wareega sideedda ee koobka f a kabka kaasoo u dhexeeyey kooxaha manchester united iyo liverpool kulankan oo ahaa mid adag ayaana dadka qaar si weyn usoo jiitay maadaama uu lahaa madadaalo cajiib ah iyadoo labada kooxood ay dhinac iyo dhinacba iska dhaliyeen ilaa iyo toddoba gool lana ciyaaray ilaa boqol iyo labaatan daqiiqo si loo kala saaro qeybtii hore ciyaarta ayaa united ay la kormartay gool laakiin liverpool ayaa ka bareejaysay oo kadibna gool u saartay markii laisku soo laabtay manchester united ayaa barbaro heshay kadib ciyaarta ayaa sii socotay waxaana loo baahday in waqti dheeri ah lagu daro oo sagaashanka daqiiqa ayuu kusoo dhammaatay barbaro laba iyo laba ah waqtigii dheeriga ahaa ayaa kooxda liverpool ay gool heshay oo ciyaarta ay ka dhigtay saddex iyo labo laakiin manchester united ayaa isla waqtigaasi dheeriga ah waxa ay keensatay goolkii barbaraha ee saddex iyo saddex ayay noqotay iyadoo loo filayo ciyaarta in rigoorayaal ay ku dhammaan doonto ayaa daqiiqadihii u dambeeyey ee boqol iyo labaatanka daqiiqo waxaa gool u dhaliyay kooxdiisa ciyaaryahan amaad jiyaalo oo isaga goolka guusha u dhaliyey ciyaartana ka dhigay afar iyo saddex taasoo guusha siisay kooxda manchester united jiyaaro ayaana calaamada casaanka la siiyey markii uu iska bixiyey funaanada ama funaanada uu kula maaliyadda kooxda taasoo ka dhigan in qofkii bixiya funaanada ama in la siin doono calaamada hurdiga ah haddii uu calaamad hore haystana in la siin doono kaarka cas ugu dambeyntiina kooxda united ayaa badisay guusha manchester united ayaana ka dhigan in liverpool weligeed aysan garoonka oltravord ku badinin kulan ka tirsan f a kabka ciyaarahani waa naga intaa markana kaalmihii heesaha ama qasiidooyinkii nabi ammaan ee bisha barakaysan ee ramadaan
مرحبا بك يا رمضان مرحبا مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان شو magacaygu bilaha u mudnaa macbuudku ammaanay miya ramadaan marxab marxab yaa شو مقعيب بلا ومضنا معبودك أمانة يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان مسكين يا تاجر بشيل لم يصوب إسلام كل مدوب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان مسكين يا تاجر بشيل لم يصوب اسلام كل مذوب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان qofkii ka masuugi bishuu murugooda ku maaro banaartame ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan ya marxabaa kamasuugi bishuu murugoodu kamaaro banaartame yaa ramadaan sidii may horay bishii mu'miniinta dunuubta kamay dhame yaa ramadaan sidii may horay bishii mu'miniinta ka maydha dunuubta miya ramadaan qofkii kala miira xumaanta ka maagi bishuu ka macaasha miya ramadaan kala miireka maaga xumaanto bishuu ka macaasho miyaa ramadaan masaalka xadiisku bishii u marweeye qur-aanku macneeyey marxab marxab yaa ramadaan ayaa u dambaysay idaacaddeenii duurnimo tan iyo idaacaddeenii galabnimo waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo masaalka xadiisku bishii u marweeye qur-aanku macneeyey miyaa ramadaan